magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa kusoo badanaya ururada dhalinyarada ee ka shaqeeya horumarka deegaanka iyo nabadda waxayna ka qayb qaataan tayada waxbarashada iyo caawinaanta ama garabsiinta dadka danyarta ah gudoomiyaha ururka tayo ee magaalada beledweyne maxamed cali ibraahim ayaa sheegay inay bilaabeen afurinta dadka danyarta ah isagoo intaas raaciyay in bulshada ay ka taageeri doonaan adeegyada sida waxbarashada iyo caafimaadka
afurinta ama ramadaanka oo kale sidii aan ku wajihi lahayn dadka markaasi tabarta yar ama aan awoodin markaasi inay markaasi qarashaadka afurinta oo kale ay iska bixiyaan ama u diyaarsan mar kasta inuu caawiyo ama samata bixiyo dadka markaasi taagta yar ama aan awoodin markaasi qarashaadka wax kasta inay isaga bixiyaan haddii ay noqon lahayd markaa dhankii caafimaadka dhankii waxbarashada iyo dhammaan ashyaada asaasiga ah taasina waxaa daliil ah maanta in markaasi ururka weliba qaybta beledweyne inay markaas ay isu yimaadaan si ay uga wada hadlaan barnaamijkaas afurinta sidoo kale waxaan u diyaarsannahay hadduu allah awooda la idmo in markaas barnaamijka afurinta sidoo kale waxaan u diyaarinay dad markaasi u gaar ah oo markaa qaybta muqdisho noo joogto ilaan ururka markaasi laba qaybood waaweyn ayuu kale leeyahay qaybna waa markaa waxay ka tirsan yihiin markaa magaalada muqdisho ayay ka aasaasan yihiin qaarna markaas degmada magaalada beledweyne ayay ka aasaasan yihiin marka waxaa madax u ah ama xafiiska uu inoogu furan yahay waa magaalada beledweyne runtii waxaan dhihi karnaa ururka tayo si kastaba ahaatee inta badan ururada dhalinyarada ee ku sugan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sanad kaste marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxay anfuriyaan dadka sooman ee dantayar